okay waaye madaxweyne ku-xigeen aad baad u mahadsan tahay waxaad ii sheegtaa ii sharaxdaa sababta aad u joogtaan iyo muddada aad joogteen bismillahi raxmaan raxiim carun aad aad baa umahadsan tahay waxaanu joognaa ceelwaaq soomaaliya ceelwaaq waa degmo degmooyinka gobolka geeda ka tirsan kuwa faca weyn ah waa joognaa anay waftan hogaamiyey oo kamid yahay gudoomiyaha gobolka xildhibaano reer jubbaland iyo xubno kale waxaanu joognaa waa shaqada yadii iyo waajibaadkeega caadiga ahaa saad la socotaba bishii january iyo febraayo iyo mars waan degmooyinkaas garbaarey baar dheer iyo buurrubi aan joognay marka maadaama hadii anaga xarunta iyada ay kismaayo tahay mas-uuliyadna deegaanka naga saaran yahay saad la socotaana uu jira cadow inaan halkan ciidamadii joogay iyo maamuladii iyo waxgaradkii iyo deegaankii aanu dib u habeyn ku samayno ayaan booqasho ugu nimid waxaa kaloo haddana soo jiitay waxay ahayd ciidamadii amsom oo kasoo baxay buusaar iyo faafaxdhuun oo aaggan caalwaq laga xukumo aad ballaaranna ah dad kasoo barakacay iyo ciidamadii bal sidii dib iskugu habeyn lahaa oo deegaanadii dib loogu qaban lahaa dadkii soo barakacay inaan xaaladooda u ogaan lahayn iyo deganaashahooda waa gartay marka ciidamadan kenya ka baxaya meelo kamid a gobolka gedo sida aad sheegtay faafaxdhuun iyo busaar ka baxay meelo kalena way ka baxayaan baa lalahaa hadday tahay gobolka gedo iyo jubbooyinkaba ujeedadu maxay tahay ma hawshoodii baa isbedeshay ma idinkaa ka codsaday ma iyagaa go-aanka iska qaatay maxay tahay sababtu horta ciidankii kasoo baxay hadda ciidamo kale oo kenya oo deegaano kale ka dhexmi jiray deegaanadan faafaxdhuun iyo buusaar oo bishii maarso bilowgeeda iyo akhirkeeda ay kasoo baxeen dib bay usoo noqdeen waxay yimaadeen caalwaq soomaaliya kuwii guusaar kasoo guuray kuwii faafaxdhoon kasoo guurayna waxay yimaadeen gariley oo xadiida wajeer iyo baar dheere ku aadan marka waa go-aan ayaga amsomta iyo ayaga qaateen oo location ay dib u degayeen deegaanadan dambe oo ay kasoo baxeen deegaanada ay horey joogeen waxa dawladda jubbaland lagala tashaday maamul goboleedka ama dawladda dhexe ay naga soo wargelisama jirin haddii mandatka amsomna ama waajibaadkoodana si waxay wada shaqeeyaan waa dawladda federaalka marka anaga waxaanu ka warreebnay ciidamadii deegaanadii ay sideed sano joogeen dib ugu soo laabtay iyo khalkhal adnio halkaa ka yimid marka dee anaga taa ma dhexgeli karno laakiin anaga ciidamada iyada iyo dadka iyagina dib u habayno oo deegaanadii dib loogu noqdo dadka soo barakacayna aan samayno wixii awoodda iyada ah socdaalka iyaa saas u ah waa gartay xiisad baa u dhexaysa soomaaliya iyo kenya hadday tahay xuduud dhulka ah hadday tahay xuduud badda ah hadday tahay safarka iyo diyaaradaha ay dhowaan soo rogeen in la istaago magaalada wajeer hadday tahay saraakiishii laga soo celiyey garoonka nairobi qodobada halkeed ka taagantihin idinka jubbaland ahaan haruna waa su-aal fiican in badan baraha bulshada waxaan aragnaa warar badan oo iskhilaafsan iyo dad aan xilkas ahayn oo siyaalo kala gedisan wax u taxdiro horta soomaaliya waa hal dawlada waa dawlad federaal ah waxa siyaasada dibadda waxaa iskale dawladda federaalka iyo dawladda kenya iyagaa ka wada xiriiraya annaga maamul ahaan ama dowlad goboleedka jubbaland bilowgii waxaanu iska fogeynay inaan wadahadal ka sameyno arrimaha xaduudda ama arrimaha badda maxaa yeelay waa arrimo qaran waa national issue marka waxaanu nihi dawladda dhexe ayaa mandate u leh ayaga labada dawladood inay ka wada hadlaana laakiin annaga ka maamul ahaan iyo maarata shacabka iyaga maadaama aan xaduudda ku nool nahay waxaan iskaashi wanaagsan leenahay maamulada dhiga iyaga ah sida gaarisa wajeer county iyo mandera county waa gartay dadka deegaanka aan kaa dhex gala adoo raallia waad sii wadan doontaa dadka deegaanka dadka soomaalida ee xuduudda ku dhaqan beled xaawo ceel waaq iyo deegaanada xuduuddaba waxay leeyihiin kenya gidaarka ay dhisayso wuxuu soo galay dhul soomaaliyeed arrintaas waad joogtaa magaaladii ceelwaaq maanta ma fiirisay ma tegtay gidaarka kenya dhul soomaaliyeed ma soo galay mise ma soo gelin harun saad la socota sanadkii laba kun iyo toban iyo toddobada akhirkeedii wafdi dawladda dhexe ka socday oo wasiirka arrimaha gudaha hogaaminayay iyo wafdi jubbaland ka socday oo aniga aan hogaaminayay iyo aqoon-yahano xagga xaduudaha iyo dhulka iyo maamulka khibrad dheer u leh baan ku nimid baled xaawo waa fiirinay meeshaan la yidhaahda border point one oo kenya ay kasoo bilowday dhismaha injineerradii waxay noo sheegeen inuu qalooc jiro waxaa kaloo anaga ina khusiyey magaalada beled xaawo toddoba boqol iyo sagaashan guri in ka badan oo dhinaca kenya dhulkii la wada lahaa ama qeybtiisa ugu badneed dhinaca kenya ka dhigtay oo laba masaajid ku jiraan marka waagaas talada anu talinay annaga technical teamki waxay ahayd inay labada madaxweyne ka wada hadlaan labada dowladood waa dhacda inay wada hadlaan waa la hakiyey waxaa loo ballansanaa in mandheera lagu kulmo madaxweynaha kenya iyo madaxweynaha soomaaliya oo arrimahaas xal loo helo shirarkaana ma dhicin oo dibudhacbu ka yimid dhinac qalabka ka yimidna xilligeeda iyo cid waajibaadkeedana ha lagu weydiinayaa annaga maamul ahaan iyo dadka iyaga iskudaleen baan nahay waa arrin aan wada dhibsanayno waa arrin aan wada diidan nahay waa arrin aan rabno inay labada dowladood intaa ka wada hadlaan xal loo helo ayadoo marka horeba fikir ahaan in dalkan la kala xiro oo dadkaan la kala xiro ayna dadka jeclaysanaynin haddana in labada dhinac intay wada hadlaan hadday kenya xaq bay uleedahay waxay samaysanaysa iyo dhulkeeda waxay ka samaynaysa technical team la qabto la fiiriyo markaas waajibaad ay dowladda dhexe leedahay wey arrintaas haddii ay gaab iska timidna cidda lagu eedeynaya waa cidda dowladda dhexe dowladda federaalka wey maaha maamul goboleedka maamul goboleedka waajibaadkiisa maaha inuu maaragtay kala xaajiyo waa gartay laakiin dhulku waa dhul soomaaliyeed wuu ka wada dhexeeyaa dowladda federaalka iyo jubbaland jubbaland gaar ahaan idinku idin taabanaya sababtoo deegaanadaas maamulkiini bay ka tirsan yihiin marka laga yimaado siyaasadda guud arrinta qalooca haddaan kusoo laabto qaloocii weli ma taagan yahay oo gidaarka qalooc ma ku jira qaloocna ma waxaad ma waxaa loo fasiran karaa in gidaarkaasi haddii uu ku socdo cabirkaas uu ku socday ee qaloocu ku jiro inuu dhul soomaaliyeed gelayo sidaas miya saasay dadka kubarada ha ku taliyeen oo yidhaahdeen haddii qalooca iyadoo halkan ka bilowday uu sii socdo dhul badan oo soomaaliyeed buu sii dhexgelayaa laakiin annaga maamulada deegaanka oo dariska iyaga ah waa ka wada hadalnay ayaga naftoodana waxay iska riixeen oo waxay yidhahdeen waa nairobi midatalada dowladda sare ka socotaa laakiin maamulada deegaanka oo counsiska iyo maamul goboleedka jubbaland arrintaa weli cawin bay ka wada muujinayaan mas-uuliyiinta kenyaed kula kulantay deegaanka eelwaq ma kala hadashay arrinta ku saabsan xuduudda oo hala joojiyo halaysaga yimaado tala halaysaga yimaado
hay arrintan ku cadeynaya su-aal fiican wey arrintan ku cadeynaya waxa weeyaan waa kawada hadalnay matalan maamulka hadda ceel qaano oo dhinaca kenya ah waa kawada hadalnay governorka waa kawada hadalnay mandera county malxaduudina in dadkii la dabciyo oo sidii loo furi lahaa laga shaqeeyo arrintaana la hakiyo oo labada dowladood si dhabaa ugu wada hadlaan oo wax laisku wada waafaqsan laga soo saaro waa ka wada hadalnay ayagana waxay yidhahdeen raboortkood gudinaynaa dowladdii iyadu baan u raboort garaynaynaa dareenkiina iyo sida wax yihiin marka laga soo annagana annagana waxaan u sheegnay inaan shacabka iyo annaga baanu marnaa raalli ka ahayn oo si aad wax ku socdaan cidda ka macaashaysa ay tahay cidda cadowga common enemigan wadaleen marka laga soo tago inuu derbiga qalooc ku jiro dhul soomaaliyeedna uu geli karo inta hadda ay dhiseeni ma ka dhisan yahay dhul soomaaliyeed saad la socotay harun labada sanoo dambe laga soo bilaabay meeshay u bixiyeen border point one oad ogtahay shacabka dalaxa wogadiisanguryeen wax hadda ka socda deegaankaas ma jirto halkaa markaan annaga nimidna meel labada magaalo udhexaysa ku aragnay jid lagu shubay labadan magaalona sida dalaxa wey mandheera ma ahan markaad fiiriso juqraafikali sideed kilomitr bay isu jiraan waa ka wada hadalnay wax hadda dhismo oo gacanta ku hayaan oo socda ma jira laakiin waxaan u sheegnay mas-uuliyiinta deegaankan joogtay inaan ku talinayno arrintaa in la hakiyo oo labada dowladood si dhaba ugu wada hadlaan ayagana waxay naga ballan qaadeen inay kor u ribadgaraynayaan annagana hawliheeday maamul dib habeyn ciidan iyo ammaani deegaanka kaweli baan wadanaa waa gartay waxaa jira dad maxaan ku idhahdaa la socda xiisadda ma siyaasadda soomaaliya kenya endhaendheeya oo ku doodaya haddii xagal yar uu qalloocsamo xuduudka soomaaliya kenya inay taasi si weyn u saameynayso xaaladan ku saabsan badda ee maxkamadda caalamiga taalla ee soomaaliya iyo kenya oo dhul badan oo bad ah ay soomaaliya ku weyn karto haddii la raaco xariiq toosan ma aaminsantiin idinku fikraddaas ha waataan ku leeyahay markii sanadka hore aan cidda khubarada ahaa aan keennay oo aada iyo aada u fiirinayay tilmaamayn inay xagal yar jirto xagashaas inay sababi karto in haddii soomaaliyeed gudaha galaan fifteen kilomitr bay noo sheegeen sidaas ayaa keentay in la joojiyo oo la hakiyo hadda waxaa dib usoo cusoonaysay garan mayno maadaama ay labada dowladoodba ka wada hadlin oo ballantu ahayd inay labada madaxweynenta ka kulmaan oo mandheere iyo balaxa uu isugu yimaado arrintaa xal loo helo bilowgan dambena buuq buu dheliyey iyo dadka deegaanka inay gaduudaan annagana dadkaa gaduudsan iyo dadkaa deegaanka buuqooday waxaan u gudbinnay dowladdan garas maamulada naga khuseeyo waxaan ku leedahay arrintan dib baa ka imaanaya hakiya jidkeeda horaa lagu soo celiyo labada dhinaca ka wada hadleeno marka cid soomaaliyeed oo ogolaanaysa ma jirto in tillaabo dhulkooda ka mid ah ay dhinac kala marto dhinacan kalena dowladda kenya iyo shacabka kenya waa xurmaynayna ayagana ma rabno waxay xaq uleeyihiin inaan annaga firigelino waa dadan dirisnahay walaalo nahay taariikhdeen dhex taallo marka waxaa haboon baan ku nidhi annagoo maamul goboleedka ah iyo idinkoo deegaanada madax ka ah inaan si wada jira arrintaa u wada wajahno oo aan barashar saarno labada dhinac siay ugu kulmi lahaayeen labada dowladood marka arrintaa halkaasay noo maraysaa marka shan iyo toban kilomitir waa dhul aada u weyn magaalada dobley oo kale ayuu xariiqaasi xuduuddaasi ay garab mari kartaa meel u dhow haddii shan iyo toban kilomitir ay sax tahay marka haddii ay sidaas tahay aamusnaanta iyo aamusnaanta iyo gaabiska xageebu ka yimid fifteen metris hadduu ku bilowday bilowga horeba shan iyo toban kilomitr baa gudaha geli karta yidhaahdeen say ku taliyeen sidaasay ahayd laakiin haddii waxaaba kaba daranba dareenka guud oy dadka qabaan baa ka daran oo isleeyihiin ama ama dhulkii loo maanlaanka ahaa oy degeen oo guryahoodii la burburinayo marka arrintan waxay u baahan tahay heer muqdisho iyo heer nairobi in lagu xaliyo oo looga wada hadlo ma u caddaynaysaa dadka soomaaliyeed maamul goboleed ahaan jubbaland in arrintaas maadaama dhulkan dhul soomaaliyeed yahay haddii ay dhacdo arrintaasi in derbigaas uu soo galo gudaha soomaaliya sida aad u sheegtay injineeraduna ay ka digeen in jubbaland ay dowladda soomaaliya ku mowqif ahaanayso jubbaland iyo hoggaankeeda waxay mowqif ku yihiin dadka soomaaliyeed maxaa yeelay annaga mas-uuliyadda naga saaran dalkan iyo deegaankan waxaa weeye inaanu xaqooda iyo sharaftooda iyo cizigooda ilaalino marka dadka brobagandada rasiiskaa sameynaya eerli baa annaga madaxda jubbaland waxaanu nidhi arrimaha badda iyo arrimaha xaduudda waxaa iska leh qaranka soomaaliyeed waajibaadka iyo wadahadalkana waxaa iska leh dowladda dhexe ee soomaaliya hal meel ah iyo hal maalin oo jubbaland maamulkeeda iyo dowlad kenya ay kumada hadleen barnaamijkaas ma jirin maxaa yeele ajandahaas waa ajandaha anagana khuseeyo maahan dadka cadanayo oo buuqayo ayaan annaga hoggaan unahay kana mid nahay oo annaga naga cabashadeedana saas marka yaa yaa ka gaabinaya arrintan mas-uuliyaddeeda yaa iskale yaa gaabinaya ma ujeedaa inuu gaabis jiro hadduu jiro yaa yaa iskale gaabiska waxaa sidii aniga iyo cad oon ummadda soomaalida caddeyn waxaa weeyaan dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa ka gaabinaysa maxaa yeelay laba sano ku dhawaad bay runtii jitamaysaa si cad inay u wajahdo oo meel cad wax saarto ayaga ayaa laga waaya ayaga ayayna mandatekeeda tahay jubbaland mandatekeeda maaha annaga arrimaha dibadda iyo siyaasadda iyo xaduud iyo badshaqada iyada maaha waajibaadna uma lihin maanta berrinta waa dhici kartaa inaanu meeshaa tagno oon waajibaad u yeelano laakiin mas-uuliyiinta maanta xilka haysato ayay mas-uuliyaddaas saaranta oo la rabaa arrintaas inay si cad oo dadnimole u wajahdo xal la ugu keento waxaan rabay oo kale inaan fursad ku siiyo sida aad u aragtaan maamul ahaan ama adigaba ka mas-uul ahaan mas-uuliyiinta soomaaliyeed oo wasiir ku-xigeenka iyo labada senator ay ku jireen ee laga soo celiyey magaalada nairobi inkastoo ay wateen basaboorro diblomaasiyiina seed u aragtaan arrintaas arrintaasu annaga haddii horta kenya iyo soomaaliya waad ogtahay soddonkii sano xaaladda siyaasadeed amni iyo wanaagga ka dhexeeyey wixii kalifay inuu xiriirkan xumaanayo wixii kalifay inay arrimahan isbedelayaan waxaan qabnaa dowladda soomaaliyeed ka qancisa dadka soomaaliyeed meesha ay arrintu ka timi laakiin qaxooti fara badan baa meesha degan haddii dheer baan leenahay dowladdan maanta federaalka meesha lagu soo asaasoo lagu dhisay oon muddada saddexda sano iyo biyuga fadhinnay waxay ahayd kenya niyad same fiican bay nala muujinaysay inay soomaaliya nala dhisto annaga hadda dadkaanu iskaashiga leena waa hay-adaha amniga ka shaqeeyo ayagana siyaasadda ma galaan dadka siyaasiyiinta annaga xiriir ma lihin marka waa inay dowladda soomaaliya wasaaradeeda arrimaha dibadda iyo dowladda soomaaliya ka qanciso xaggey ciladu ka jirtaa waa garta laakiin arrintaas arrintaas dad dad badan waa inay iyagan u qanciyaan wey dad badan waxay leeyihiin arrintaas waxay salka ku haysaa muranka badda kenyana ma aysan qarin inay doonayso arrinta muranka badda in lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda marka weli taas jubbaland fikraddeedu maxay tahay inuu khilaaf kusan ku leeyahay cadeeye waxaa la rabaa mas-uuliyiinta maanta anaga inaan ka hadalno maaha dadka mas-uuliyiinta khusaysa inay caddeeyaan oo yidhaahdaan waxa aanu isku hayno waa arrintaas cidda ku gar daran iyo cidda ku gar lehne haddii markaasay soo baxaysaa laakiin annaga waxaanu aaminsan nahay xiriir xumada iyo calaaqaad xumada hadda sii bilaabanaya oo dhalanaya madaxweynaha soomaaliya waa kan waktigeliyey ethoobiya iyo eritrea iyo geeska africa inay israacaan sidaas lamid baa la rabaa kenyana inuu wakti u geliyo caqabadaha jirana uu u xaliyo yaad aaminsantihiin inuu caqabadaha iyo xiriirka xumaanaya mas-uul ay ka tahay ma kenya mise soomaaliya haarun adoo aan ku xurmaynayo waxaan dhihi lahaa cidda arrintaa waajibaadkeeda la rabaa inay ummadda soomaalida u cadayso waa gartay laakiin soo fikir ma lihidiin soa mas-uuliyiin soomaaliyeed baa ti haahe wax baa xumaanaya waan aragnaa wixii xumaanayo meeshuu khaladka ka yimid ayaan rabnaa inay horta nagaga horumaraan oy caddeeyaan oo yidhaahdaan halkaas ayay khaladka
idinka ma idiin caddahay meeshuu qalad ka jiro hadde nooma cadda anaga waxa la isku hayay badii kiiskeeda meeshan barayana anaga gacanta kuma hayno arrimahan xaduudana dowladda soomaaliya baa ka gaabisay in si fiican looga wada hadlo oo la sameeyo waxtaan kuleeyahay oo laba sano iyo saddex sano arrin soo jiitamaysay arrimaha hadda ama wajeer oo diyaaradihii lagu celinaya ama dibulaasiinta la celinayana waa arrin lagu cusub hadda anaga xaduudi baan joognaa marka waxaad moodaa inay deg deg tahay inaan wax kasii sheegno bal waa inaan dib u ogaano wax kastasa u socdaan laakiin mar walba waxaan islahay wasaaraddeena arrimaha dibadda la rabaa inay statement ka soo saarto oo la ogaado khalad kalku ka jiro
su-aashii baan kugu celinayaa mar kale kamaad jawaabin ku saabsanayd mas-uuliyiinta soomaaliya laga soo celiya kenya sa aad u aragto wallahi waa wax laga xumaan kara nin mas-uulaha soomaaliyeed oo xasaanad oo diblabaad oo dowladda walaalayihiin dersa aaday in la soo celiyo laakiin maadaama hadda aniga aanu hadda habeenadan dhulkan ku jirno xaduudda waaba laga yaababa inaanu hadda laguba yar tahay war isgaarsiinta marka waa ka xun nahay damiir ahaan say wax u dhaceen laakiin waa inaan helno cidda mas-uuliyaddeeda qaadayso waa inaan helnaa ma loo bareeray mase waa caqabad annaga dhinaceena ka timid mase waa caqabad xag ka timid wartaan kulahay wasaaradda dibadda aan rumaynaya arrintaa war ka soo saarsa ma maalin dhoweyd waad isku soo dhawaateen maamul goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha kismaayo tegey madaxweynaha jubbaland baa xamar yimid haddana waxay u muuqataa inay xaaladdu halkii kusii laabanayso garowaa la isugu tegey hadallaa la isweydaarsaday xanaf ay ku jirto maxaa qaldamay waa run waa isu soo dhawaanay marka horeba horta waxaan isku hayna waxa weye waxaan wada leenahay wey waxaa layidhi labadii wax isku qabsataa wixii ka dhexeeya lama weydiiyo horta maxaan isku haynaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada soomaaliya waxay leedahay dastuur dastuurka haaruun wadaa fiirisid qodoba cad dowladda federaalku siinaya qodobo cadna maamul goboleedyadii awoodahoodu siinaya ismaamulkooda qodobana waxay tahay in laga wada tashado oo dowlad goboleedyada iyo dadka stakeholderska oo dhan ay ka wada tashadaan horta waxaad moodaa in tasuurkii dhinac la iska dhigay ay soo baxday gurubaysi min jeclaysi min nacbaysi haddaad qofna necab tahay qofna jeceshahay aada rabta inaad guruub abuurto halkaas haddee khalad baa ka imaanaya qalooca jubbaland dowladda federaalka ayay tiir u tahay wax wanaagsan bay haysaa waxaan qabanana waxaa madaxa noogu ah dowladdaas haddii aan doorasho gelayno xeer baan leenahay dastuur baa jira nidaam baa jira guddiga doorashadaan qabanay waa la tartami doonaa qofku ilaahay u ogolaadaa xilka heli doono marka waxaanu aragnaa in dad musharaxiin ah iyo dad kale ay dowladdii si hoosoonu dhilgaraynayso deegaanadina ay khalkhal ku gelinayso degenaanshahoodii ammaankoodi taa micneheed waxaa weyaan waa qof jeclaysi qof nacbaysi haddaad qofna jeclaato qofna necbaato haddii khalad baa meesha kasoo baxaya marka shakiyo fara badan oo noocaasa jira waxaa jira khayraadka si loo wadaagi lahaa xeerarkii ahayd inaan ka wada tashano oo stakeholdersko dhan inay ka tashadaan dalkii waa la dal la abaabulayo oo hadda maaragta la rabo in qarannimadiisi iyo xooggiisa lasoo celiyo marka wax badan oo khaldan baa jira oo aanu aragnaa maaragta mas-uuliyiinta xamar joogtana inay ayaga maaragta adilda u gooni ah oo ay leeyihiin hebelna waa nacabnahay hebelna waa jecebnahay hebel waa inuu tagaa hebelna waa inuu waagaa marka taas waanu aragnaa in meesha xisaabta ka xiri laadahay waaye horta khadka telefoon kuma jiraan mas-uuliyiinta dowladda laakiin anigaa ku weydiinaya maxaa caddaynood u haysaan in dowladdu dhinacyaedi kasoo horjeeda ay ama idinla tartamaya ay taageerayso ama xasilooni darrada sida aad u dhigteen adiga iyo madaxweynuhuba khalqa la gelinayo khilaaf la abuurayo maxaa caddaynood u haysaan taabay waa caddahay oo ka wada hadalnay oo nooga garaabeen markii ra-iisul wasaaraha iyo noo yimaadeen waxay wasaaradaha heer dowlad goboleed iyo kuwa heer federaal xaquuq iyo habka loo wada shaqeyn lahaa buu khaladka ka jiray oo fargelinta qayb ka ahayd wadaagii khayraadkii baa khalad ka jiray matalan haddii hadda laba saddex mashruuc la helo oo lagu dhisayo eeraboorro ama wadooyin waxaan xaq u leenahay in laga tixgeliyo aan wadaagno dalka un muqdisho iyo eriyadeeda ma ahan marka xaquuqdaas dadka deegaanka annaga noo doortay inaan mas-uulka ugu nahay dowladda dhexaan annaga mas-uulka nooga tahay waa xisaabaha la isu qabanayo dadka annaga inaga soo horjeedo oo la abaabulayo oo deegaanka laga rarayo oo odayaashii la dejinaya hoteelada oo laleeyahay waxaan rabnaa in noo sameeyo mustaqbalka waxaan rabnaa inaan maaragtay waxaa bedelno taasu maaha arinu mid hadda adigu laftiida waa iska weydiinaysaa waxaad leedahay dadkun ha ogaadeene waa arrin cad oo miisaska laiskugu yimid laskaga garaabi waa laga wada hadlay wey waayo su-aasha ugu dambaysa adiga aan ku weydiiyo adigana fursad aan ku siiyo doorashadan soo socota sidaad filaysaan inay u dhacdo iyo inaad damaanad qaad ka bixin karto inay doorashadaas u dhici doonto si madax bannaan oo furan oo cadaalada arrin waa sahlan tahay doorashadaas oo cadaalad oo madax bannaan bay udhacaysaa sababtoo waxaan kuu sheegaya waxaa weeyaan waxaanu qabanay guddi doorasho sida xeerka iyo dastuurka jubbaland u degsan bay ogonaadeen toddoba xubnooda rag iyo dumarba leh ayagaa maamulayo waxa hadda miiska saaran waa xildhibaanadii shan iyo toddobaatanka ahaa shan iyo toddobatanka ah xildhibaan markay yimaadaan oo la dhaariyo oo ayagii guddoonkoodii ku-xigeenadooda doortaan qof kasta oo musharax oo muqadin ah ayaga ayuu xidxodan doonaa cod weydiisan doonaa halkaana santuuq baan lii doonaa adduunyadu way kasoo waalitagnaan doonaa halkaas wixii kasoo baxa cid walba way ku qasban tahay inay aqbasho marka shan iyo toddobaatanka xubnood oo baarlamaanka ah ayaa go-aamin doona cidda jubbaland afarta sano dambe oo soo socota hogaamin doonta in shacabka la kiciyey iyo inaad ololo gashay iyo inaad ammaanka khalkhalisay lagagama baahne horta xildhibaanadii ha dhismeeno nidaamkay ku imaanayaan waa degsan yahay kadibna shan iyo toddobaatanka xildhibaan weydiiso inay codka ku siiyaan oo ku qanciy inay ku doortaan qof kastoo muwaadin oo reer jubbaland taasa utaalo laakiin in maaragtay ammaankii lasii khalkhaliyo oo ciidamadii lakala qaybiyo oo qabyaalo la abuuro oo dadkii sistamka ku midoobaa walaalaha ahaayo meesha dheer u wada socday la iska horkeeno sax ma noqonayso